Dhallinyaro Soomaaliya kulan tarsadayba laba sano waa dhantahay. Gabadha kalka la qaadayo horteetan jirana u jiifay. Intaas ayada eh qulansaar iyo inta ka dhaxaysa iyo isbitaal beelan liigaynin ma lahan. Marka hooyo dhib waa soo maray.
waa hooyo cabdiyo maxamed salaad oo ku nool xaafadda janeeva ee magaalada mandheera waxa ay in muddo ahba la jiiftay xanuunka kansarka hooyadan oo ah siddeetan jir iyo gabar ay ayeeyo u tahay ayaa labaduba la xanuunsan kansarka qoyskan oo aan hoygooda ku booqday ayaa waxa ay ii sheegeen in gabadha loo qaaday nairobi si xaaladeeda caafimaad loola tacaalo hooyo cabdiyana loo waayay dhaqaalo xaliima maxamed xuseen oo hooyadeed ay tahay hooyada xanuunsan halka gabadha nairobi loo qaaday ay tahay gabadheeda waxa ay iga warantay xaaladooda caafimaad iyo nolosha qoyska gabaraa iga xanuunsan hooyaa iga xanuunsan dhib weynaa i haysto gabadhii waxaan waan qaaday hooyooba iska xanuunsan anna u malaynaynin inay saas u culus tahay yaan gabadhi mooday inay culus tahay gabadhii aan qaaday amarjansi ayaa la ii qoray waxaan geeyey tijaabi ama hindiya ama ardisaba baa lii dhahay maadaamaan kenya degannahay meeshan aqoon u leeyahaan aadiye tijaabiyaan aadi tijaabi haddaan aadiyey baaritaan badanaa lasoo maray waxaa la ii sheegay hilibaa laga soo jaray south africa loo diray waxaa lagu sheegay kansar lambar saddex kansar lambar saddex waayahay ma haynaay dhaheen gubitaankii ma hayno laakiin daawadiiaan haynaa waayahay daawadii iyo gubitaankii maadaamaan annaga isla haynin kenyaata isbitoola isla haysee aaday dhaheen kenyaata isbitoolaan aadna gabadhii gubitaankii iyo wixii haddana waxaa layidhi gabadhii waa dhacday ma qaadan karto gubitaankii ma aragtaay kusoo beeb soo geliya caloosheeda raashin kusoo shuba markaas ka dambay gubitaanka qaadan kartaa hooyo meeshaanay taalla amarjansiya loo qoray iidana waxaa layidhi beerka dhagaxyaa marka horeba oga sii jiray dhinac dhan waa ka madoobaatay oo maaragtay waxaa dhex yaalla maal haddana maaragtay waxaase waxaasoo dhan oga daran kansara oo haddana ku weynaaday maamadii halala cararaa layidhi haddana amarjansiyaa noola qoray waxaan awood u heli karno ilaahay abuurtayna ma jirto oo sidan annagaba marka hore ku nooleenaa khatar aheyd hooyadan oo hadalkeeda sii wadato ayaa sheegtay in cisbitaalka nairobi looga leeyahay hal milyan oo shilinka dalka ah si gabadheeda qaliin loogu sameeyo waxayna tilmaamtay in xataa aysan awoodin nolol maalmeedkooda
waa taas maamada waraaqdeeda hooyaday waraaqdeeda waa taas waa midda amarjansiga la dhahay midda kaloo kombyuutarka weynaayo la gelayna ayaday kula taallaa gabadhana waa taas gabadha wax badanaan la soo marnay waa ku soo jahaadnay alxamdulilaah marka waxaa waaya hadda waxi u dhiman gabadha waxaana layidhi hadda hal milyanaa u dhimanaa layidhi hal milyan ayaa lagu leeyahay wax badanaan soo marnay laakiin markii hore hadda alxamdulilah afkuwa waxba ay ka qaadatay gabadhay wataa hal milyanaa lagu leeyahay oo laga rabaa oo beebka lagama saarayaa layidhi ilaakaa oo lamana abreeshimayo ilaakaa halkaas milyan la bixiyo nololna ma haysato oo guriga hadda lagu haay waa laga baxsan hayaa nololna may haysato waatanaa tii hooyana waatanaa hooyo way cusub tahay waxay haysato ilaahay abuuray male waxaan caano ugu gadaan weysanahay ani marka horeba babisii haaqinaan reer ku biilaayay haddana waan awoodi waayey ayada inaan ka taga gadaashay ama ay nafta ka baxdaaan ba leeyahay ayadaan kor joogaa maba aan u shaqeeyo marka caano wax loogu gadaanba u haynin gaarina warkiisa iska daa gaarina maba qaban kartee diyaaradna iskabadaa warkeeda iyo gaari haataa uma awoodo waxaan u haaya male marka tabartanada waa iska sidaan dad meeshaan ku dhammaanayo iska daadsanaannahay waxaan u baahannahay muslimiinta inay na caawiso hooyaday meesha iiga qaado gabadhina ii caawiso laba cunugoo curyaamaha meeshaan ii taallo marka muslimiinta dal iyo dibidba waxaan ka codsanaynaa inay na caawiyaan oo ilaahay jahdiis noo caawiyaan hooyo cabdiya maxamed salaad oo ah hooyada la xanuunsan kansarka oo uu ku adkaa hadalka ayaa tiri meeshaan ayaan ku dhimanayaa waxaan magan u ahay dhammaan ummadda muslimiinta ah Marka hooyo waxaan codsanaa waan magan u ahay inta muslimiin diba jireena iyo dal joogeena inta muslimiin oo wadanka joogta yaanu magansanahay ruqsaas u yaallaan hanti ma haysta ilmahayga hanti ma haystaan marka hooyo intaas ayadan hadalka soo gabagabaynaa marka waa idiin magansanahay maqalna kale ilaahay ale marka talii timidba liiqayla dhaawan rabaa meeshaanaan ku dhimanayaa marka baalka xumayaa liigu sheegay sheekh cabdicasiis dhaqane oo ka mid ah ducaadda mandheera ayaa dhankiisa ugu baaqay ummadda muslimiinta ah inay soo caawiyaan qoyskan la dhibaataysan xanuunka iyo duruufta nololeed marka walaalayaal dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa ilaahay wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albiri waataqwa ee alla kacabsid iyo wanaag iskugu kaalmaysta marka waxaan inka codsanaynaa maamadaas da-da oo waayeelka annakay nagu dhex nooshahay dhexdeynay macnaha ku nooshahay ku jirtaa inay macnaha cudurkaas aan la qaybsanno dhibkiisa aan la qaybsanno oon garab galno ayaa la rabaa walaalayaal anadaas iin sheegaynaa waana qofkii qof hal muslim badbaadiya oo naftiisa badbaadiya wuxuu la mid yahay qof qalqiga dhammaala badbaadi buu la mid yahay qoyskan oo ay ka xanuunsan yihiin laba qof isla markaana ay u dheer tahay duruuf nololeed waxa ay hadda wax ka sugayaan dhammaan ummadda muslimiinta ah kuwa uu eebbe wax siiyey cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta star ismaamulka mandheera